waxaa afar maalmood uu shir uga socday mid ka mid ah beelaha dega ismaamulka wajeer kuwaasoo aga hadlayaan sida ay dib isugu soo laaban lahaayeen midnimada qoyskaasina loo xoojin lahaa siyaasiyiin aqoon-yahan waxgarad culamaa uddiin dhallinyaro iyo haween ayaa kulankaasi uu afarta maalmood u socday shirkani oo uu garwadeen ka ahaa suldaanka beeshafay sidoo kalena ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin uu ka mid yahay barasaabkii hore ee ismaamulka wajeer maxamed cabdi maxamuud iyo siyaasiyiin kale oo badan ayaa ugu dambeyntii shir saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegeen in guud ahaan ay meesha ka saareen madmadoogii ku kala dhex jiray qoys ahaan iyagoona sheegay inay si wada jir ah wax u wada qabsan doonaan bulshada qoyskaasi waxa ayna sidoo kale ugu baaqeen in siyaasaddii laga soo tagay dhaqankii iyo wada dhalashadii walaalnimadiina la xoojiyo mahad waxaan u celinaynaa walaalahay madaxda ah oo geedi socodkan mar hore soo bilaabay oo faaytax geli oo iscafi oo maalintii shalay ay ugu dambayso oo walaalaheen kistoo lixdinkoo sano madax noo ahay ee ugu dambayn ay kalsooni iyo iskaashid ay noo dhiseen geedi socodkaan hadda bilownay oon rabna inaan faaimidayno siyaasa waxay ku saldhigin tahay maamulka dowladda dowladdan laba walxoodaa ku xidhan waxaa ku xidhan hanti oo bulshada lagu dhammaystiraa bahideeda dadka kala qaybinay meel aan joognaba waxaa waaya wajea noqotaa iyo mandheera noqotaa iyo meel walba dadka dadweynaha kala qaybiya waa dadka la soo doortay ama dadka siyaasiga ah maadaama tii aan ogaani waxa dadka kala qaybinaa markaan annaga aan qaybsanna dadkiina waxay nin walba dadkii sabotaskiisa ayaa ayaa daba istaaga taas waxay dhalinay markaan tafaraquu iyo midnimo xumo tii ideed waa aragnay waxa dadka kala qaybinaa inaan ahnay marka tan waxay noo noqonay cashir xalay aan faataxa marayna waad arkayseen meeshaan sabaynaa laysku xidhi marka dadkaayna siyaasiga saas baan ku heshiinay weliba urur baan suubinaynaa madax baan dooranaynaa nin annaga naga mid ah yaa jeeman noqonaa secretary yacnii markaan ka damba ma dhacaysa inaan isgafno waxaanu rabnaa markaan ka damba run in laisa sheego taas waa mid midda labays maxaan iskugu imaadnay oonmaad midnimo aannu raadinaynaa midnimada waa laga faa'iidaa waxyaalo badan oo faa'iida ayaa la helaa dowladda nafteeda dowladda koro national government iyo dowladda kulli tan countiga nafteeda idinkoo isku duuban haddaad u tagtaan wax allaay wixiis warsataan oo dowladda yiwaada waa linsiina soo saas ma haddaad leedae madaxdana qaybinaa waa heshiyeen haddaad had dhowtay waxa isdhahdiin kuwiina dabka kala qaadayna wax subinay sababta u weyn oo loo imaaday waxaa waaya anigoo heshiin oo shaad la cabayna idinkan meelaan isku haysatiine meeshaa ku dhammaatay soo ma maanta waa dhammaatay annaga markii nala dhahay waa layn heshiisiinaya oo maxaa qof kastaba qabaa la isweydiiyey waxayn qabnay duuduubaan u laqnay duuduubka waxaan ugu laqnay ka sheegasho iyo u sheegasho macno inay ku fadhin ayaan aragna laakiin waxaas kulli waxaa ka muhiimsan runtii oo casirkaan aan joognaad ilaahay ogyahay inaan dartiin u yeelnay idinka dhibka dadkaas gaaraya inaad idinka tihiin ayaan ogaanay aana ogaynay laakiin kollay shaydaan aana qaaday wixii tahayba wixii waaba dhaceen yaa makoosi iska lahaay maanta meeshaan looma imaadin laakiin haddaa un runtii laga sheegana xaqdarraan isku qabannay gardarraan isku qabannay waxna kala bixiyana waa la waay mahad ayaanu celinaa waxaan maanta inta haddaan ka hadla waxay tahay xidhitaan iisiimaad wada heshiin dadka siyaasada kala meelo meelo ku kala jireen xisbiyaal badan oo ayaga ciddaana ka imaaday siyaasada isku khilaafeen ayaa iisa keenidoodii ay maanta soo dhammaatay waana la wada heshiiye waana lii socdaafe heshiiskaasna heshiis markii ciddaan heshiisa waa cid weyne wajeerna waa wada heshiinaya iyadana talkii aan dhex imaadna ilaahayga macbuudkii oo safartaanayto na sii iya taladeeda na sii iyaa mahad leh waa saddex bilood iyo xoogo oo arrintaanayto ku mashquulsanaay oo haddana ay fursad u heshay inuu talkiisii dhex imaada walaalihiin iyo walaalihiis oo ku kala maqnaay siyaaso aawadeed inuu maanta isu keena talkooda dhex keena marka waxaan u malaynaa ninkan waa noo soo hiiliya asagana ilaahay ha u heliye ilaahay ha u heliye
waa laysa soo caafiyey laakiin waddo badan ay soo martay marka hore nin walba gaaraa loola hadlay kii dhirfanay waxbaa loo sheegay koraa loogu sheegay hoosaa loogu sheegay marka alxamdulilaah waxaan ka bilaawnay markaan la talinayni war haddaa geelaa la qaada haddaa geelaa la qaada qaalqaalka talkaa gelaya waryaa qaynuunka bara haddaad ruuxkaa qorgo'o qabriga tolkaa qodaay war hooy qaynuunka bara qabiilo adoo u weyn qayaana haddaad ku tacda akhir adigaa ku qadaa war hooy qaynuunka bara aamiinta kolaan ku qaybna karaamada waa qabnaa ee war hooy qaynuunka bara qaynuunkii aa la wada bartay waa la wada heshiiye alxamdulilaah faa'iidayna noo dhashay
cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer